kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada gado iyadoona ujeedka kulanka uu ahaa in heshiis nabadeed lagu dhexdhigo beelihii dhowaan ay diriirtu ku dhexmartay gobolka kuwaas oo qaarkood ay fadhiyeen madashan ay ka dhacaysay heshiiska waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankan heshiisiinta ah ogaaska beesha macalin weyne ogaas xasane oo macalin liibaan isagoona ugu baaqay beelahan walaalaha ah ee wadadega inaysan wax saameyn ah ku yeelan diriirtan ay ka dhaxurinayaan beelahan walaalaha ah maamuladan shisheeyaha ku daaban anoohasenow maalin liibaan aamin ahaa ogaaskii naqiibkii maalin aha mayka baaqay ama ku hadalay waxyaabahan tukudhiyahay ee nihan saamay doogna ama idehsaamay toona galnyalgaldoon dadka muslimiinta eh oo anta fadhiyo oo reer hasan i reer maaluwiin i reer gabaawiin eh waxyaabaha hafaafaha duurka kafaafahaya
sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay gudoomiyaha golaha kudhaqanka wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cigaal wuxuuna dardaaranno muhiim ah u jeediyey beelahan ay diriirtu ku dhex martay degmada luuq ee gobolka gado waxaan rabnaa saddex qodob baan uga digaynaa dadkan muslimiinta ah oo meesha isugu yimid iyo raaya tawxiidka hoos imaado insha allahu raxmaan waxaa la rabaa nabad muuqato oo walaalnimo ah oo muslimnimo ah inaad soo celisaanoo midigta ku qabataan ma ballan qaadeen allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar insha allahu raxmaan nabar waata iyo raaya tawxiid baa idiin rajaynaynaa ma naga ballan qaadaysaan qows walba gurigiisa inaad ku soo celisaan cadowgaas amaamalaahi amaamannaas baad maanta hortooda joogtaanna ma ka ballan qaadaysaan wax saaxiibtinimo iyo wax walaa iyo wax qaraabanimo cadowgaas riddadoo gaaloo dagaal inaysiina managa ballanqaadaysaan jazaakum allahu khayr wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isna madashan kulanka heshiisiinta ah uu ka dhacayay ka hadlay nabadoon cabdi aadan maxamed nabadoonka beesha waqmaashe qabaa'iladan maanta la isu keenay ee soomaaliyada muslimiinta ah wax dhib ah waa isu geystanoo qabiil isugu duuleen ma ayn jirin waxay ku kala carareen ooay ku kala qaxeen oy ku kala maqan yihiin waxaa weye waxay riddo samaysay weye qofka bini'aadamka hadduu muslima baraa'a qaatana inuu gaal ku milmo oo u kaalmeeyo haddee waa nasiib darro waad garanaysaan inaad baraa'a qaataan gaalada ka baraa'a qaataan la dagaalantaan ninkay wax isku hayo oo inuu dagaallan ramo jannaaba tan ah ama magaalooyinkeennaaw luuqyaa haysat gaalaa haysat amxaaraa haysat waddanka intay ka soo dushay garbaarey iyo luuq iyo buurdhuuba joogtaa oo haysataa ninka wax taray inuu wax dilan rabo oo mataqaanay maarata qori iyo xoogaa geesinimo mataqaanay maarata isku hayo gaalada inuu la diroo laaye xaq uu leh gebagabadii waxaa kulankan soo xidhay waaliga gobolka gado sheekh luqmaan abu anas wuxuuna waaligu dardaaranno muhiim ah u jeediyey beelaha walaalaha ah ee dagaalka laga dhex xurinayo isagoona tilmaamay markii arkeen shisheeyaha iyo maamulada shisheeye kalkaalka ah sida qabaa'ilada dega deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ugu kala tartamayaan ku dhaqanka shareecada islaamka ay qorsheeyeen inay dagaal ka dhaxuriyaan beelihii walaalaha ahaa ee wadadegi jiray marka la ogaaday muslimiinta maanta inay tanaafus wadaan kitaabka ilaahay waxaa weeyaan u tartamayaan qabiilqabiil ay diinta ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda ugu bixinayaan qabiilqabiil ay dowraadka sharciga u qaadanayaan qabiilqabiil ay raggoodii u bixinayaan marka la ogaaday bay gaalana waxay qaadatay qadaraas ah inay wiilashay murtadiinta ahaa ee ayaga kabaha u dhaqaayay inay waxaa weeyaan anaga qabyaalada ugu soo geliyaan maaqbalina waxaan bulshada inteeda kale dhammaan ugu baaqayaa war aan jahaadnanimiyow ilaahay baa nagu waajibiyey wuxuu ilaahay ku waajibiyey toddobaatan jirka iyo lixdan jirka iyo soddon jirka iyo labaatan jirka qof kastoo mukallaf oo muslima ilaahay baa jahaad ku waajibiyey aan jahaadno jahaadkaa lagu cisoobaa asagaa sharafah asagaa ihaanada waxaa weeyaan loogu tagaa asagay dadka ku cisoobaan asagoo maalka ku barakoobaa asagoo ilaahay subxaana wa tacaala ummad hartay ummad kale uga sare yeela deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayaadka ayaa inta badan waxa ay martigeliyaan kulamo heshiisiin ah kuwaas oo la dhex dhigayo beelaha walaalaha ah ee wadadega wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana ay soo kala dhexgeshay xurguf xagga colaadda beelaha ah